أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين halkan haddii ilaahay doono waxaan ku bilaabaynaa alcaqiidatu taxaawiya ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noo kamilo bismi illaahi araxmaani araxiim qaala alcalaamatu cilmi badanihii wuxuu yidhi abuu jacfarin abuu jacfar ahaa naanaystiisu axmedu axmed ahaa magaciisa ibnu muxamed muxamed inankiisa ahaa ibnu salaama salaama inankiisa ahaa addaxaawiyu tuulada dhaxali layidhaahdo loo nisbeeyey loo aanayey waa tuulo ku taalla masar dhinaca saciid yay ku taallaa halkaasaa loo aanaynayaa sheekhaasi wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay iyaa xamdi u sugnaaday ilaahigii caalamiintoo idil rabbigooda ahaa wa sala allaahu calaa sayidinaa muxammadin nabigeen nebi moxamed ahaa ilaahay ha u naxariisto wa aalihi iyo aalkiisii intii raacday iyo wa saxbihi asxaabtiisii ajmaciina dhammaan wa bacdu intaa bacdigeed bisinka iyo xamdiga iyo salliga bacdigii fa haadaa kankadi hadda soo socdo oo kitaabkan dhexdiisa aan ku sheegi doono dikru bayaani caqiidati ahlisunnati waljamaaca ahlusunnaha ahlusunna waljamaaca caqiidadood caqiidadaa caddaynteed caddayntaas sheegideed weeye calaa madhabi fuqahaa'i almillati millada islaamka fuqahadooda fuqahadaa korkeed iyada oo ku sugan la sheego caqiidadaas caqiidadaasoo ku sugan millada islaamka fuqahadooda fuqahadaa madhabkeeda korkii ku sugan la sheego fuqahadaas oo ah abi xaniifata abi xaniifa an nucmaan bni haabitin nucmaan binu haabit ahaa magaciisa alkuufiyi ee kuufa loo nisbeeyey wa abi yacquuba wa abi yuusufa abi yuusuf ah yacquuba yacquub ah magaciisa ibni ibraahiima ibraahiim wiilkiisa ah al ansaariyi ee ansaar loo nisbeeyey wa abi cabdilaahi abi cabdilaahi ah muxamadin muxamed ah magaciisu ibn alxasani xasan wiilkiisa ah ashaybaaniyi oo reer bani shaybaan loo nisbeeyey raxmatullaahi calayhim ajmaciin naxariista ilaahay korkooda ha ahaato dhammaanba kolka caqiidadaa la sheegayaa waxaweeye waxay ku sugan tahay fuqahaau lmilla millada islaamka fuqahadooda oo saddexdaa sheekh ay ka mid yihiin saddexda sheekhba waxaweeye waa madhabka xanafiga ah weeyaan kolka afarta madhabood fuqahadooda idilba caqiidadan way isku waafaqsan yihiin ma aha keliya fuqahada xanafiyada ah keligeed ma aha waluu sheekha ha sheego saddexdan sheekh oo xanafiyada madhabkeeda u nasab sheegto ha sheego maxaa yeelay isagaa madhabkaas ku abtirsada oo madhabkaas iyuu haystaa sidaa daraaddeed buu saddexdaas u sheegay laakiin afarta madhabood fuqahadooda caqiidadan in ay sax tahay waa isku waafaqsan yihiin ashcariyada nafteeda kitaabkan wuxuu u yahay maraajicda waaweyn ee iyagu ay u rujuucaan ay ictiraafsan yihiin iyuu ka mid yahay sida uu yidhi sheekh subki kolku waa caqiido ay isku waafaqsan yihiin dadkii hore waxa weeye nimanka fuqahada ah oo ah afarta madabad a'imadooda oo aad taqaaniin iyo intii kale ee waqtigaas la joogtay culammada ahayd waxay isu xil saareen in ay maadaama halkaasi ay dad badan oo firqooyin ah oo qalloociyey oo dhex galay waxyaalo aan loo baahnay in la dhex galo oo qalloociyey xaqii ay ku socotay caqiidada ka leexiyey oo kolkaasa ay ku kala tageen oo ay ku lumeen kolkaa waxay isu xil saareen in ay dadkii u soo celiyaan caqiidadii saafiga ahayd ee zabinkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo zabinkii asxaabta iyo dadkii hore siday u haysteen oo ah in la nabadgeliyo ah sidaasay isu xil saareen kolka taas bay arrintaas bay ku dhaqaaqeen sidaa daraaddeed buu sheekhan ilaahay khayr ha siiyee caqiidadan oo alifay isaga oo dadku u soo celinayo ama dadkii waqtigaa joogay wixii ka dambeeyeyba caqiidadii saxa ahayde dadkii hore ee haysteen salafu saalix ee haysteen isagoo u soo celinayo wamaa wadikru maa shay sheegidii wey yactaqiduuna fuqahadaas ay ictiqaadinayaan oo min usuuli diini diinka asalyaalkiisa ah diinka asalyaalkiisa diinku wuxuu leeyahay usuul iyo furuuc diinka usuushiisa asalyaalkiisa waxaa weeye waa masaa-isha ku saabsan caqiidada oo kulminayso ilaahay sifaadkiisii iyo nebiyaasha iyo aakhara iyo wixii kale in rumey ay waajibtaba kulminayso wixii sidaas oo kale ahoo caqliga ama qalbiga inuu rumeeyo oo inuu qalbiga lagu haysto ay waajibto usuuludiin baa la yidhaahdaa axkaamtan kale lagu dhaqmo oo lagu mucaamaloodo taasina waxaa la yidhaahdaa furuuc ayaa la yidhaahdaa kolka waxaa la sheegayaa caqiidada ahlusunna waljamaaca oo fuqahadaas madhabkooda ku sugan iyo fuqahadaas waxay ictiqaadinayaanoo oo diinta asalyaalkeeda ah bimacnaa masaa-ishii in la ictiqaadiyo ay waajibtay ah oo wayadiinuuna ay ugu khuduucayaan ugu hogaansamayaan bihi maagaba rabaalcaalamiina caalamiintu rabbigooda ay ugu hogaansamayaan waxaa fuqahadaas ay ictiqaadinayaan oo ilaahay ugu hogaansamayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay diin ugu dhiganayaanoo diinka ay ugu hogaansamayeen ay ugu dhiganayaan sheegidood wey naquulu waxaan odhanaynaa fii towxiidillaahi ilaahay towxiidkiisa dhexdii waxaan odhanaynaa muctaqidiina anagoo ictiqaadinayno waxa aan leenahay anagoo ictiqaadinayno adigu haddii aad hadal tidhaahdid laba shay mid waa kaa surowda shayga inaad afka unka leedahay laakiin aanad ictiqaadinaynin ood rumaysnayn iyo inaad shayga aad afka ka leedahay inaad sida aad afkaba aada ugu tiri inaad ictiqaadsan tahay oo aada rumaysan tahay labadaas weeye iminka sheekhu wuxuu ku leeyahay waxyaalaha soo socdo aan odhan doono waa waxaan ictiqaadinayno sidaan afka uga sheegayno oon uga hadlayno sidaas oo kale ayaan qalbigan ugu ictiqaadinaynaa oon rumaysannahay saasuu ulajeedadiisu ay tahay muctaqidiina anagoo ictiqaadinayna waxa aan leenahay anagoo ictiqaadinayna waxaan odhanaynaa bitawfiiqillaahi ilaahay waafajintiisa waxaan ku odhanaynaa bimacnaa waxyaalaha wan wanaagsana isaga oo sheegi doono oo isaga afka oo ka sheegi doono ictiqaadinayana taasi waxay ku suurowday ee maanta ku hirgelaysa ilaahay waafajintiisa oo xaqa sidaas oo kale oo waafajiyo oo waafajiyo kolka ilaahay towfiiqdiisa iyuu ku odhanayaa ilaahay towfiiqdiisa iyo hadalka oo leeyahayna ku ictiqaadinaya oo wanaagsan bitowfiiqillaahi ilaa towfiiqdiisa anagoo wadanno waxaan odhanaynaa ina allaha ilaahay waaxid subxaanahu wa tacaalaa ilaahay korrey ilaahay nasahnaaya ina allaha ilaahay subxaanahu ilaahay nasahadiisa oo nusqaan laga nasaho waaxidun kii mid awey ku mid awey laa shariika ku la wadaagsada lahu ilaahay ilaahnimada la wadaagsadaayo mid jira ma aha ilaahay waa mid fii daatihi wa fii sifaatihi wa fii afcaalihi daatadiisa iyo sifaatkiisa afcaashiib ilaahay waa u mid yaan odhanaynaa wax ilaahay la wadaagsada oo daatadiisa la wadaagsada ama sifaatkiisa la wadaagsada ama afcaashiisa la wadaagsadaayo ma jiro walaa shay-a shayna midluhu ilaahay kula mid ee ma aha ama waxaa tidhaha walaa shay-a shay shaygaasoo midlahu ilaahay la mid ah mawjuudun ma ahaanin wax ilaahay la mid ah ma jiro macnaha ilaahay makhluuqaadkan ilaahay la mid ma ah wey shay makhluuqaadkan ka mid ah oo ilaahay la mid ah oo daatadiisa ama sifaadkiisa ama afcaashiisa kula mid ah ma jiro makhluuqaadka ma yeelan karaan daatada ilaahay oo kale sifaadkiisa oo kale afcaashiisa oo kalena ma samayn karaan walaa shay-a shayna yucjizuhu ilaahay kii cajsi geliye ma aha oo shaygaasi awood oo u waayo ama cilmi oo ku hirgeliya oo u waayo ma jiro wax kastaba ilaahay isagaa awood u leh cilmina u leh walaa shay-a shay shayga oo yucjizuhu ilaahay cajzi geliya mawjuudun ma aha haddii aad tidhaahdo icraabtaasna way ku noqonaysaa cajzigelinta waxaa weeye shayga markaad ku cajzigelinayahay waa inaad awood aad ku samaysid aanaad u lahayn ama cilmi aad ku hirgelisid aanaad u lahayn markaas waa sheegii wuu ku cajigeliyey oo waad kari weydey ilaahay subxaanahu wa tacaala cajigaas aynkaas ah wax u geysan karo oo ilaahay cajigelin karo oo macnaha shaygaasi awoodi waayo cilmigiisana oo ku sameeyana oo ilaahay waayo ma jirto wey walaa shay-a shayna yucjizuhu ilaahay kii cajigeliyey ma aha maadaama shay cajigelinaya oosan jirin waxa weeye ilaahay shay kastaba awood oo ku sameeya waa u leeyahay cilmina waa u leeyahay wamaa kaana allaahu liyucjizahu min shayin fi samaawaati walaa fi lardi ilaahay wax cajigelin karaa ma jiro shay cajigelin kara samadii ardada meeshuu doono shaygaas ha ahaadee maxaa yeelay innahu kaana ilaahay wuxuu ahaaday caliiman ku cilmi badan oo qadiiran oo awood lebuu ahaaday maadaama cilmigii iyo awooddii oo uu leeyahay kolka shay kasta waa awooda macnaha shay cajigelinaya ma jirada kolka ulajeedadii waxay isku soo baxaysaa inuu ilaahay awooddiisi ay kaamil tahay qudradiisii cilmigiisana oo kaamil yahay cajziga iyo kasalka waa kala labo cajziga waa inaad shayga aad aad kari weydaa ama awood baanad u lahayn ama cilmi baanad u lahayn maalan raadiyo baa kaa xumaaday waxaad rabtaa inaad samaysid awood buu waad u laadahay ama mahe waad garan laadahay oo cilmigiisa iyo farsamadii baa kaa maqan kolka sidaa daraaddeeda waxaa tahay adigu nin caajiz ah ayaa tahay haddii aad shayga awood aad u leedahay cilmina aad u leedahay laakiin nii aanad u haynin kasal baa la yidhahdaa wahsi nabigeena labadaba ilaahay waa ka magan galay allahuma innii acuudu bika min alcajzi waalkasali cajzigana waa inaad shayga aad kari weydaa oo awood aanad u lahayn darteed ama cilmi aanad u lahayn kasalkana shaygii cilmi iyo awood aad u leedahay laakiin niyo uma haysid aad ku samaysad niyaanad u haynin labadaba nabigeen ilaahay waa ka magan galay ilaahay kii shay cajigeliye ma aha walaa ilaaha ilaahana hayruhu ilaahay keyrkii ma aha ama walaa ilaaha ilaah ilaahaasoo hayrahu ilaahay keyrkii ahaaday mawjuudun ma aha wey yacnii ilaahay markii niri waa waaxid ma aha ilaaha anaga ilaahayna keliya ma aha ilaah kalaan jirin markii lagu yidhaahdo ilaahay waa waaxid waxaa suurowda qaarkii inay u fahmaan ilaahayna inuu yahay laakiin wuxuu kuu sheegayaa ilaah kaleba ma jiraba isaga maaha ilaah kaleba ma jiro walaa ilaaha ilaah hayruhu ilaahay keyrkii ma aha qadiimun ilaahay ku horeeyo weeye bilaa ibtidaa'in bilaabasho la-aan isagoo meeluu ka soo bilaabmay ama waqti oo soo bilaabmay isagoo oon jirin yuu ilaahay horeeyaa horeyntiisa waa horeyn aan soo bilaabanin oo meel ama waqti ay soo bilaabatay aan lahayn wey weligiibu wuu horeeyaa kolka qadiimkaasi lafdiga qadiimka la yidhaahdo qur-aanka kuma soo aroorin ama axaadiista asmaada ilaahay ka mid ma aha laakiin wuxuu la macni yahay huwa alawalu alawalu daasuu la macni yahay kolka waa lafdii shuhroobay ee dadka ahlu tawxiidka ah ama mutakalimiintaba ay badi ku isticmaalaan maadaama macnihiisa alawal wixii loola jeeday loola jeedayo waxba lagama qabo waa fiican yahay waa sifo ilaahay oo leeyahay wey qadiimun ilaahay ku horeeya wey bilaa ibtidaa'in soo bilaabasho la-aan daa'imun ilaahay ku jiro wey oo weligii jirayo bilaa intihaa'in intihoosho la-aan meeloo ku intihoodo oo ku dhammaado ama waqti oo intihoodo oo dhammaado la-aanteed kolka weligii waa jiro ilaahay weligiina waa jirayaa wey macnihi daa'imun ilaahay ku daa'im ahoo oo jiraya weeye bilaa intihaa'in ku joogsasho meel oo ku joogsado ama oo ku dhammaado ama waqti oo joogso ama oo dhammaado la-aanteed wal awalu wal aakhiru daas macnaheed wey laa yafnaa ilaahay ma tago sida makhluuqaadka ay u tagaan kullu man calayhaa faanin sidaas oo kale ilaahay uma tago walaa yabiidu mana baaba'o waa laba erayoo macnahoodu isku mid yahay ama isu dhow yahay wey mana baabao oo shay baabao oo tirtirmana ma noqdo ilaahay subxaana wa tacaala labadan lafdi laa yafnaa iyo walaa yabiidudu waxay sii adkaynayaan daa'imun bilantihaayin inuu weligiiba jiro unbay sii adkaynayaan laa yafnaa ilaahay ma tago walaa yabiidu mana mana baabao walaa yakuunu ma ahaanayo ilaa maa shay maaha yuriidu isaga oo doonayo kaanada halkan waa tii taamad ahayd oo faacil keliya qaadan jirtay kolka maa yuriidudaas maadaasaa faacilkeeda ah ma aha tii naaqiska ahayd kaanada kitaabkan ku jirto saasay u badan tahay walaa yakuunu ma ahaanayo bimacnaa ma jirsanayo oo wax jira ma noqonayo ilaa maa shay maa yuriidu isaga oo doonayo waxaan ilaahay doonin wax ahaanaya ma aha wax jirsanayo oo wax jira noqonaya ma aha wax dhacaya ma aha wax alla waxa dhacayo oo ahaanayo oo wax jira noqonaya waa wax ilaahay doonay xataa ninka ma arkaysa faasiqa ah oo macsiyada samaynayo macsiyadaas wax hirgelinteed ilaahay baa ku shaqo leh isaga jidkii baa loo caddeeyey kolka haddii oo doorto jidkii xumaa oo doorto oo rabo macaasi inuu hirgeliyahay isaga oo doortay hirgelinteedii waa loo hirgelinayaa dembigii isagaa leh maxaa yeele jidka isagaa doortay isagaa doortay kolka ma aha sida muctasilada ay leeyihiin oo kale ay leeyihiin addoonka afcaashiisa ikhtiyaarigaa isagaa samaysanayo oo ilaahay doonistiisa shaqo kuma laha iyo kuwo kale oo waxaa jira qadariye la yidhaahdo oo shay kastaba waa qadarka hore uguma dhicina waa cusub yahayoo waa iska dhacaa labadaasba waa lagu radinaya walaa yakuunu ma ahaanayo oo wax jira ma noqonayo ilaa maa shay maaha yuriidu ilaahay oo doonayo laa tabluquhu ilaahay ma gaarto al owhaamu ay dunuunu malyaalka ilaahay ma gaaraan walaa tudrikuhu ilaahay ma haleesho al afhaamu fahmiyaalka kasidyaalka oo shayga la kaso oo la ogaado ogaanshahaasna ilaahay ma halaalo oo ma idraakayo ogaanshayaalkoo idil fahmiyaalkoo idile makhluuqaadka ilaahay xaqiiqadiisa sifaadkiisa xaqiiqdooda ma idraagi karaan maxaa yeelay wax alle waxa danni lagu leeyahay ama fahmi ahoo cilmi ah labadaba waxa weeye waa afcaasha qalbiga wey qalbiga afcaashiisa wey afcaasha quluubta iyay ka mid yihiin labadaas kolka qalbiga bani aadamka ah ilaahay malana kuma koobi karo cilmina kuma koobi karo ilaahay subxaanahu wa tacaala sababta waxa weeyaan caqliga bani aadamka waxa weeye wax alle wuxuu suuraysto oo isaga oo suuraysan karo oo suuraddiisa qalbigiisa ay ku soo dhici karto waa wax dabeecaddan aan ka baxsanayn wax dabeecaddaa ka baxsan suuraddiisa qalbigiisa kuma soo dhici karto oo ma suuraysan karo adiga maalan wixii ka hor yaalla caqligaaga wuu suuraysan karaa wixii hadda ka hor aad soo aragtay maalan reerkiinii meeshuu ahaa iminka maanta halkan adiga oo joogo waa suuraysan kartaa suuradiis qalbigaa way ku soo dhacaysaa maxaa yeele waa waxaad horey usoo ogaatay ood horey usoo aragtay haddii qof oo kuu sheegay shay oo kuu tilmaamana oo soo arkay oo soo ogaaday waa suuraysan kartaa waxaa kale suuraysan kartaa wax aan jirin way suuraysan kartaa laakiin waxa aan jirin haddii aad suuraysatid maalan waxaad suuraysan kartaa wiilkaagii tubanaad oo ilaahay ka abuuri doono waad suuraysan kartahay oo qalbigaa waa ku soo dhici karaa laakiin waxaad u yeelaysaa suuradda bani aadamkeed aragtay unbaad u yeelaysaa suuro kale inuu yahay kugu soo dhici kari mayso waxaa kale suuraysan kartaa waxaanan jirin oo aanan jirsana doonin haddii ilaahay doono suuradda way ku soo dhici kartaa maalan waxaad suuraysan kartaa qof bani aadam ah oon madax lahayn waa samaysan karta qof bani aadam oo madax lahayn ama isagoo oona xagga dambaba lahayn haddana socdo waad suuraysan kartaa qalbigaa way ku soo dhacaysaa laakiin kaa aan jirin ee qalbigaaga ku soo dhacay oo qalbigaaga maanta suuraddiisa ay ku soo dhacday waxa weeye shay aad taqaanid oo la kala saaray umad ka keentay insaankii iyo madaxiisa umad kala saartay ama insaankii xaggiisa dambe umad kala saartay waa un shay jira oo la kala saaray wey waxaa kale suuraysan kartaa insaan madaxiisa uu yahay madax dhagax ama maahe madax dameeraad leh waad suuraysan kartaa wax jira ma aha laakiin waxaad kaga keentay waxaad arki jirtay suuraddiisa insaanood gooni u taqaanid iyo dhagaxood gooni u taqaanid ama madaxii dameerka oo gooni u taqaanid unbaa isa saartay kolku wax allo waxa qalbigaaga suuraddiisa ay ku soo dhacayso waxaad aragtay waxaad cudub waad ogaatay iyo qof soo ogaaday wuxuu kuu sheegay inuu yahay iyo inuu waxa adigu aad ogaatay suuraddiis in uu leeyahay waa sida wiilkaaga tobanaad oo kale wey iyo waxyaalaha adigu aad ogaatay oo la kala saaray oo shay murakab ahood kala saartay ama shay oo taxliil aad ku samaysay ama ahe shay kala saarnay oon isa lahayn oo isa saartay waxaas unbuu qalbigaaga ku wareegaya waxaa waxaanan ahayn qalbigaaga ma keeni karo ima taxliil wa ima tarkiib wa imaa inaad keentay shay mustaqbalka la heli doono oo suuradan oo kale boqolkii boqol ah iyo wax kaleo adigu aada ogaatay kolka dabeecadaas kama bixi karo caqliga waxaasoo idilna ilaahay waa khilaafsan yahay kolka ilaahay sidaa daraaddeed qalbigaaga dannigiisa iyo cilmigiisa fahmigiisa qalbigaaga ma koobi karo walidaalika baa la yidhaahdaa wakullu maa khatara bibaalika faallaahu bikhilaafi daalika wax alle waxaa qalbigaaga ku soo dhacay ilaahay waa khilaafsan yahay ilaahay waa khilaafsan yahay waa kan safiinatu salaadka ku yidhaahda xaggiisa hore kolka wax alle waxaa qalbigaa ku soo dhacay ilaahay waa khilaafsan yahay maxaa loo leeyahay dee waxaa qalbigaa ku soo dhacay waa inta aan sheegno oon dabeecadda ka baxsanayn wey maanta haddaad tidhaahdid malaa'igta waan suuraysanayaa suuraddeedan keenaya suuraddeeda ma keeni kartid maxaa yeelay maad arkin adigu suuraddeedii ma keeni kartid kolka ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaad u malaynaysaa walidaalika yuu musanifkeenna noo yidhi laa tabluquhu ilaahay ma gaarto al awhaamu wahmiyaalka ilaahay ma gaaraan malayaalka ilaahay si in loo maleeyo oo si loo maleeyo oo qalbigaaga malahiisa oo gaaray ma suurobayso walaa tudrikuhu ma haleesho ilaahay al afhaamu kasadyaalka qalbiga oo shay kasta oo ogaado oo xaqiiqdiisa ama ma ahe sifaadkiisa xaqiiqdooda ogaaday ma haleeli karaanoo ma koobi karaan ma suuraysan karaan fahmiyaalkaas walaa yushbihu ilaahay uma eko al anaama makhluuqa uma eko anaamka khalqigoo idil in lagu idlaaqo iyaa loo badan yahay macnahaasaa badan ibnu jariir dabari walarda wadacahaa lil anaami wuxuu soo rarayaa tafaasiir badanoo oo culummo oo ku soo wariyey oo anaamka inuu khalqi yahay ah khalqigoo idil yahay ah waxaa kale anaam la yidhahda dadka keliyana waa la yidhaahdaa waxaa kale la yidhahdaa kullu dii ruuxin wax alle wixii ruux u saaxiib ah waxaa kale la yidhaahdaa al insu waaljinnu laakiin halkani waxaa ku habboon in loo jeedo khalaa'iqda oo idil ilaahay khalqiga uma eko wey kolka halkan iyo walaa shay-a midlahudii way kala duwan yihiin walaa shay-a midlahuda waxay ahayd shay ilaahay kheyrkii ah inuu ilaahay la mid yahay oo sifaadkiisa kula mid yahay ama daatadiisa kula mid yahay oo halkaas waxaa la anfinayay shay ilaahay kheyrkii ahoo makhluuqaadka inuu leeyahay sifaadka ilaahay oo kale halkaana waxaa weeye ilaahay baa laleeyahay khalqiga isagana uma eko oo ilaahayna sifaadka khalqiga ma laha wey sifaadka khalqiga uma eko kolka tii hore oo aan lahayn ilaahay wax lamid ah ma jiro yacni makhluuqaadka sifaatlkhaaliq ma yeelan karaan wey halkaas waxaa soo galaya nimanka maalan nasaarada ay yidhi nabi ciise waa ilaahnimo ku sheego oo sifaadkii khaaliqa siinayay halkaas baa iyay soo galayaan inayna waxba ka jirin halkaana waxa weeye ilaahay sifaatulmakhluuqiin uusan lahayn kolkaa khalqiga ma shabaha wey sifaatulmakhluuqiin ma laha ilaahay samiic waa yahay basiir waa yahay sifaadkan bani aadamka isku sheego isaga alfaadii oo sifaadkooda oo ku sheega jiray bani aadamka alfaada naftooda ilaahay sifaadkiisa ku sheegay ilaahay isaga wuxuu is yidhi samiic weeye basiir weeye xayi wey baynama bani aadamka naftiisa samiic basiir xayi uu yahay isla markaas halkaas inaad ka fahamtid ma aha ilaahey inuu leeyahay sifaatu lmakhluuqiin lafdiga unbaa la wadaagsadaa laakiin macnaha aad buu u kala fog yahay macno laisku qiyaasi karo ma aha samiic ilaahay waa yahay ku wax maqla bani aadamkan samiic waa layidhaha laakiin samiicnimada ilaahay maqalka ilaahay uu leeyahay maqalka makhluuqiinta umana eka cayntiisana ma aha umana eka kolka halkaa waxaa lagugu sheegayaa inaanaad u fahmin alfaadan bani aadamka ku isticmaali jiray oo fii macli- fii macluumaatihim alardiya macluumaadkooda ardiga ugu isticmaali jiray ee iyagoo dhexdooda ay isku oran jireen alfaadii nafteeda iyuu ilaahay isku sheegay markuu isaga khalqiga isbarayay alfaadii nafteeda u adeegsaday oo bani aadamka ku isticmaali jiray sababtana waxa weeye bani aadamkan alfaad uusan garanaynin haddii lagula hadlo oo ilaahay sifaadkiisa u laayiq ah waxa suuradu inuu fahmi waayo kolka alfaadii isaga oo yaqiinay oo dhexdiisa ee iskugu isticmaali jiray alfaada nafteed iyo ilaahay macaanidiisii sifaadkiisii ka cabiray kolkaasuu haddana uu yidhi lafdiga unbaa ka dhexeeye laakiin macnaha way kala duwan yihiin way kala fog yihiin macnaha ilaahay ku sifaysan macnaha makhluuqa ma aha ma umana eko walaa yushbihu lanaama ilaahay khalqiga uma eko waxaa jirta nusqo odhanaysa walaa yushbihuhu lanaamu khalqiga ilaahay ma shabahaan khalqigaan shabihin ilaahay macnahaas waan soo marnay haddii sidaa la yidhaahdo takraar buu noqonayaa walaa shay-a midluhudi iyo isku macno noqonaya xayun ilaahay ku nool weeye laa yamuutu ma dhinto kolka hadduun khalqi shabayn ilahay iminka xayi buu isku magacaabay huwa alxayu watawakal cala alxayi aladii laa yamuutu ilaahay baa yiri bani aadamkana xayi waa ku magacaabay ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaba maadaama isaga xayi is yiri bani aadamkana xayi lagu magacaabay kolka ha u qaadanin inuu noloshiisa ay tahay noloshii bani aadamka oo kale uma eko noloshiisa nolosha bani aadamka makhluuqaadka oo kalena makhluuqaadka ah ma aha noloshaas tushabahdana ma aha xayun ilaahay ku nool weeye laa yamuutu ma dhinto qayuumun ilaahay ku taagni badan weeye ku taagni badan weeye waa taagni badan yahay laba macno kulminaysa bimacnaa isaga naftiisa u taagni badan yahayo isaga jiritaankiisa ma aha shay kale uma baahno shay ahaysiye isaga uma baahno shay oo ku qumana sida midabkan maalan oo jismiga ku qunsan oo kale midabkii waa shay jiro laakiin wuxuu u baahan yahay jismi oo ku qumo iyuu u baahan yahay oo ku taagnaado sidaas oo kale ilaahay ma aha inuu shay kale oo sidaas oo kale ugu qumo shay kale oo isaga ehaysiiyo sida annagaba aan ugu baahannahay waxna ehaysiyaan u baahannahay sidaas oo kalena ma aha kolka ilaahay wuu taagni badan yahay naftiisa uu taagni badan yahay axad ehaysiye uma baahna meel oo ku qumana uma baahna taas waa macno macnaha kalena waxaa weeye ilaahay ku taagni badanoo khalqiga maamulkiisa u taagni badan wey ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiga maamulkiisa u taagni badan yahay fii kulli laxda fii kulli daqiiqa fii kulli saaca isagaa maamulo khalaa'iqdaasoo dhe laa yanaamu ma seexdo ilaahay hadduu seexdo khalqiga ma ahaadeen mid utaag mid maamulkiisa u taagni badan ma ahaadeen laa yanaamu ma seexdo waxaa la wariyaa in nabiyullaahi muuse yidhi yaa ilaahiyu adugu ma seexataa oo kolkaa uu yidhi laba gizaazood inta loo dhiibaa layidhi balqabo oo haay yayna isku dhaceen siduu u haayaybow iyo hurdaa ka timid kolkaasay labadii ay dhaceen oo isku dhaceen kolkaasay jabeen wuxuu yidhi haddaan hurdayo sidaasay samadii ardada ay iskugu dhici lahayd sidaasay samadii ardada iskugu dhici lahayd laa yanaamu ma hurdo ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiga maamulkiisa u taagni badan yahay sidaas waxaad ka fahmaysa inuusan hurdin khaaliqun ilaahay ku abuuro weeye bilaa xaajatin baahila-aan buu abuura ilaahay subxaanahu wa tacaala khaaliqun ilaahay ku abuuro weeye bilaa xaajatin baahila-aan ku abuuro weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay uma baahna subxaanahu wa tacaala khalqigaan u abuuray macnaha adiga markaad bani aadamka markuu shay samaysanayo wuxuu u samaysanayaa inuu ku baahi baxo guri baad samaysanaysaa waad u baahan tahay dhar baad soo gadanaysaa waad samaysanaysaa waad u baahan tahay waxyaalahaas haddii aad aad- haddaad samaysan weydid baahidaada sidii baad u qabta baahidaadu sidii baad u qabta kolka makhluuqaadka markay wax samaysanayaan baahisho ay u baahan yihiin iyay u samaystaan oo low hadday samaysan waayaan baahidii sidii bay u haysaa baahidii ay u baahanayaan sidii bay u haysaa kolka baahibax bay u samaysanayaan markay samaysan bay baahi baxayaan ilaahay khalqigan markuu abuurayo baahi oo u qabo oo low hadduu samayn waayo baahidii ay hayso laakiin markuu sameeyey oo ku baahi baxay saas ilaahay uma abuurin baahi oo u qabo ilaahay uma abuurin xikmad oo leeyahay iyo fadligiisa ku abuuray kolka ma aha inuu isagu u baahanaa oo low hadduu abuuri waayo baahidii ay hayso oo oo kolka isaga naaqis uu yahay raasiqun ilaahay ku arsaaqi wey bilaa ma'unatin kalifaad la-aan buu ilaahay wax irsaaqa khalaa'iqdaas aad arkaysid meel kasta ifkaan ha ka joogeena isaga irsaaqda siiya haddana dhibaatana ilaahay kalama kulmo kalifaadku ma aha ilaahay subxaanahu watacaala sida makhluuqaadka ma adigu haddaad tira haddii aad toban toban caruur ah haddaad maanta irsaaqdooda raadsanaysid dhibaatada kala kulanta waad ogtahay adigoo naftaada kaliya irsaaqda markaad raadsanaysid dhibaatada aad kala kulanta waa ogso- waad ogsoon tahay ilaahay waxaasoo khalqi ah meeshay doonaan ha joogeen berigan dhulka hoostii biyaha hoostooda meeshay doonaan ha joogeen ilaahay isaga irsaaqa kalifaadna kuma aha kulligood ilaahay kalifaad kuma aha wax oo kalifaad oo isagoo kala kulmaya ma jirto وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وهو يطعم ولا يطعم مميت إلهي كدلوي بلا مخافة عبس لآن إلهي إسقى وحدله marka oo dilayana cabsi oo cabsanaya la-aanteed buu dilaa oo is oranayo gudub baad gashayo waxa weeye naf baad goysay waa laga aarsan doonaa waa lagu gaadi doonaa sida makhluuqaadka oo kale haddii ay wax dilaan ninkii oo garanaya inuu gudub galay wuu is ilaalinayaa intaasoo waxyaalood oo ilaalisoo samaysanayaa wuu baqayaa waa digtoon yahay waa isjirayaa maxaa yeelay waxbuu geystay ilaahay saas oo kale ma aha wax alla wixii makhluuqaadkaas ah ilaahay wuu dilayaa mid oo cabsi kaga imaanayso oo cabsi oo maanta oo ka qabaayo dilidiisa oo le waxbaa kaaga imaanaya kuma jiro khalaa'iqdaas baacithun ilaahay ku soo bixiye weeye bilaa mashaqatin mashaqo la-aan dhib la-aan buu ilaahay soo bixiyaa khalqigaasku idil ilaa waagii nabi aadam la abuuray ilaa yowma alqiyaama khalqigaas ardada ku dhex lumaya oo dhimanaya khalaa'iqdaasoo idil ilaahay kii soo bixiyey wey soo bixintaasna dhib- dhibaato kalama kulmo ilaahay subxaanahu watacaala waxaasoo khalaa'iq ah soo bixintooda dhibaato kalama kulmo ilaahay wamaa amrunaa ilaa waaxidatun ka lamxin bilbasar maa khalqukum walaa bacthukum ilaa ka nafsin waaxidatin ilaahay baa noo sheegay aayadahaas subxaanahu watacaala maa zaala ilaahay kama zuulin bisifaatihi sifaatkiis isaga oo wato qadiiman ku horeeyay kama zuulin maa zaala ilaahay kama zuulin bisifaatihi isagoo sifaatkiisa wata qadiiman ku horeeyo ilaahay kama zuulin subxaanahu wa tacaala qabla khalqii abuuristiisa horteeda khalqigiisa abuuristiisa horteeda inuu sifaatkaas wata kama zuulin macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala intuuna khalqigan abuurin sifaadkiisa wuu watay wey macnaha ma aha markuu khalqigan abuuri kadib iyuu sifaadkan yeeshay markuu khalqigan abuuri kadib iyuu raasiq noqday iyuu khaaliq noqday saas ma aha waxa weeye khalqigan hortiisuu sifaadkan watay intuuna khalqigan abuurin oo wax la arsaaqaba aan jirin raasiq buu ahaa intuu khalqigan la abuurin oo wax la dilaa aan jirin mumiid buu ahaa intaan khalqigan la abuurin ilaahay khaaliq buu ahaa wey qadiiman saasuu weligii sifaadkaas oo u watay waxaa sidaa loo leeyahay haddii la yidhaahdo khalqigan hortiisa markuu isaga wax abuuray unbuu khaaliq noqday markuu wax irsaaqibuu raasiq noqday markii uu wax dilibuu maanta ma arkaysaa iyo mumiit noqday haddii aan idhaahno ficilkaa ka hor ilaahay sifaadka inuuna lahayn ayaa ka dhalanaysa taasina waa nuqsaan nuqsaan weeye ilaahay kolka nuqsaan waa ka nasahan yahay kamaalkiisa waxa weeye inuu sifaadkan weligiiba iska lahaa maa zaala kama zuulin ilaahay qadiiman ku horeey isagoo ah bisifaatihi sifaatkiisa xaal uu ku sugan yahay qadiiman ku horeey kama zuulin qabla khalqi abuuristiisa horteed lam yasdad waa sii cadaynaya lam yasdad ilaahay ma siyaadsanin bikownihim khalqigaa ahaanshahoodii ay ahaadaan jiritaankooda ay jirsadaan ee kuwa jira ay noqdaan ahaanshahaasi kuma usan siyaadsanin shay-an shay kuma usan siyaadsanin shayga oo lam yakun aanan ahaanin qablahum khalqiga hortooda aanan ahaanin shaygaasoo min sifatihi ilaahay sifadiisa ah ka mid ah khalqigan ahaanshuhu ay ahaadeen shay ilaahay sifadiisa ah oo khalqigan hortii uusan isaga u sugnaanin ilaahay uguma siyaadin sifo oo kolka horuba iska lahaa unbuu iska leeyahay lam yasdad ilaahay ma siyaadsanin bikownihim khalqiga ahaanshahooda kaanada waa tii taamad ahayd wey ahaanshahooga bimacnaa ay ahaadaan ay jirsadaan sababteeda shay an shay kuma siyaadsanin shaygaasoo lam yakun anan ahaanin qablahum khalqiga hortiis anan ahaanin shaygaasoo min sifatii sifadiis ilaahay ilaahay sifadiisa ka mid ah wa kamaa sidii kaana uu ahaaday ilaahay bisifaatii sifaatkiisa xaalo uu ku sugan yahay azaliyan azali oo u ahaaday kadaalika sidaas oo kale iyow laa yazaalu uusan zuulaynin ilaahay calayhaa sifaadka korkooda isagoo ku sugan aan ka zuulaynin abadiyan weligiiba siduu weligiiba u jiray oo sifaadkaas u watay iyo haddana weligiiba haddana sifaadkaas oo u wadanaya xataa markii iminka wixii khalqiga la dhameeyo ay dhammaadaan oo aakhare loo soo baxo oo la yidhaahdo maanta maanta wixii ka dambeeyay wax la dilaya ma jiraan kolka maadaama wax la dilaya ma jiraan ilaahay mumiitnimadii way ka dhammaatay oo mumiit ma aha la odhan kara maayo mumiit buu sidii u yahay mumiit iyo sidii u yahay haddii kulli sifaadka odel waa wada sidaas weeye wakamaa sidii kaana u ahaaday ilaahay bisifaati sifaatkiisa xaale ku sugan yahay azaliyan azali oo u ahaaday azali iyo qadiim waa isku mid waa isku macnahoodu waa istagayaan laakiin azaliga waxaa laga fiirinayaa shaygan horeeye xagga hore kasoo bilaaw meel oon meelan la ogeyn kasoo bilaaw ilaa halkan aada joogtid laga soo gaaro dhanka marka sidaa loo fiiriyo azali baa la odhan qadiimna waxaa weeya waa inaad hadka shayga aad halkan aduu ka fiirin halkan waqtigan ka fiirin ilaa ilaa meel aan meel maa la nihaayata lahu yani maanta ma arkaysa is meel aan lagu intihoonin ilaa inta laga gaarayo oo ah oo xagga hore ah kolka shaygii waa isku mid weeye haddaad xagga hore kasoo fiirisid ilaa waqtigan waa azali ayaa la odhanaya haddii aad iminka ka fiirisid ilaa hore aad u wadid xagga hore aad u celisidna waa qadiim baa la odhanaya macnahaas waana la cagsiyaa sidaas cagsigeedana way jirtaa kolka calaa kulli xaalin wuxuu ku leeyahay ilaahay sifaadkiisa isagoo ku sugan qadiimka ma zuulin sidaas oo kale isagoo sifaadkiisa wataay oo azalinimo usan ugu zuulin sidaas oo kale iyow laa yazaala unan ka zuulaynin ilaahay calayhaa sifaadka kolka isagoo ku sugan abadiyan weligii usan ugu zuulaynin waa kusii caddaynaya laysa ma aha bacda khalqilkhalqi khalqiga abuuristiisa bacdigeed ilaahay istafaada ku faa'iidaystay ma aha ismal khaaliqi khaaliqa magaciisa faa'iidaystay markuu wax abuuri iyo khaaliq noqday ma aha walaa biixdaathi lbariyati soo darisiinta khalqiga baryada lasoo dariyasii sababteedana istafaada kii faa'iidaystay ma aha ismal baari'i baari'i magaciisa kii faa'iidaystay ma aha laysa ma ahaanin ilaahay bacda khalqilkhalqi khalqiga abuuristiisa bacdigeed istafaada ku faa'iidaystay ma aha ismal khaaliqi khaaliqa ismkiisa ku faa'iidaystay ma aha walaa biixdaatihi ilaahay soo dirisiintiisii albariyata oo soo dirisiiyey ama walaa biixdaathi lbariyati waa laba nusba baryada soo dirisiinteeda sababteeda istafaada ku faa'iidaystay ma aha ismal baari'i baari'i magaciisa albaari waxaa laga keenay albariya waa an khalqigii naftiisa wey khalqiga waa la fiirinayaa khalqigo idilba alberiya la yidhaahdaa ama ma ahee arwaaxda iyo beriya la yidhahdaa iyo nufuusta labadaba macnoba waa lagu sheegaa kolka khalqiga markii aad fiirisid in isagoon jirin maanta wax jir laga dhigay khalqi baa la odhan karaa isaga oo ka beri ah waxyaalihii loogu talagalay inuu guto yacnii ceebihii hakinaya isagoo ka beri ah oo ceeb oosan lahayn markaad fiirisidna khalqigii waxaa la odhanayaa beriya yaa la odhanaya kolka albaari waxaa laga soo qaatay beriya yaa laga soo qaatay albaari waa kii abuuri weeye khalqiga isaga oo ka beri ah cuyuub muhiimadii oo lahaa gudashadeed cuyuub ka hakis isaga oo ka beri ah ilaahigii abuuri wey ama mehe arwaaxda loo jeeda khalqigana waxaa loo jeeda wixii aan arwaax ahayn ajsaam ah macaanidaas way soo aroortay baari way ku soo aroortay walaa biixdaati lbariyati khalqiga soo dirisiintiisii sababteedan istifaada ku faa'iidaystay maaha isma albaari baari magaskii ku faa'iidaystay ma aha intoona soo dirinima baari wuu ahaa lahu ilaahay waxaa u sugnaaday macna rububiyati rabbinimo macnaheedaa u sugnaatay rabbinimo dhaqaalayn barbaarin korin waxa doonta ku fasir ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigaanoo idil isagaa u rabbi ah isagaa barbaariya isagaa maanta subxaanahu wa tacaala maamulo maamulidiisa khalqigaas maamulkiis isagaa leh barbaarintiis isagaa leh dhaqaalayntiis isagaa leh maamulkiisa iyo barbaarintiisa iyo dhaqaalayntiisaba isagaa iska leh kolka lahu ilaahay waxaa u sugnaaday macna rububiyati rabbinimo wax dhaqaalaynimo wax barbaarinimo wax maamulid yaa u sugnaatay walaa marbuuba ku loo rabiyahay isagoo ona jira isagoo mid loo rabiyahay oo la maamulo oo la dhaqaalayo oo la barbaariyo isagoo oona jirin iyo ilaahay rubuubiyin macnaheed u sugnaatay waa macna alkhaaliqi khaaliq macnihiisa ilaahay u sugnaaday walaa makhluuqa kula abuuri isagoo oona jira isagoo kula abuuri aan jirin iyo ilaahay lahaa macna alkhaaliq wa kamaa sidii annahu ilaahay muxyil mowtaa kuwu dhintay kii nooleeyey oo u yahay bacdamaa axyaa markuu nooleeyey kadib muxyil mowta oo u yahay iyo istaxaqa oo u mutaystay ilaahay haadal isma ismkan oo muxyil mowtaa u mutaystay qabla ixyaa'ihim amwaadaas noolayntooda horteeda oo mutaystay yacnii wuxuu ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu amwaadda nooleeyo siduu magacan muxyil mowta oo u mutaysto sidaas oo kale iyo intuusan noolaynin amwaadaasna isimkan muxiil mowta u mutaystay waagii hore intaan khalqigaanba la abuurin oo ilaahay wuxuu diliba aan jirin muxiil mowta buu ahaa ilaa hadda markuu wax dilina muxiil mowta wuu yahay wa kamaa sidii annahu ilaahay muxyiil mowtaa kuwu dhintay ku nooleeyey oo u yahay bacdamaa axyaa man markuu nooleeyey kadib muxyiil mowta u yahay iyo istaxaqa oo mutaystay haadal isma ismkan oo muxyiil mowta ah qabla ixyaa'ihim amwaadas nooleynta horteeda oo mutaystay kadaalika sidaas oo kale iyo ilaahay istaxaqa oo mutaystay ismal khaaliqi khaaliqi isimkii oo mutaystay qabla inshaa'ihim khalqigaas amaamudistooda horteed khalqigaas amaamudidooda horteed intuusan amaamudinoona abuurin horteeda ismal khaaliq saasoo u mutaystay daalika haddaba sifaadkaa sugnaanshooda fil ajal ay sugnaadaan daalika arrinkaa lasoo sheegay ama kulliga iskaga celi kulliba arrinkaa lasoo sheegay halka laga soo bilaabo yacni in allaha waaxidun laga soo bilaabo ilaa halkan kaa lasoo sheego idil haabitun say sugnaadiyo intaasoo idil u celisa daalika almadkuuru kaa lasoo sheegay oo in allaha waaxidun laga soo bilaabo ilaa halkan ama daalika kaa oo hubuutu sifaati fil ajali ah sifaadkaas hadda aan soo sheegnay inay ajal sugnaadeen ah labada macnoba waa laba macno oo isku mid ah oo isku dhoweeyey daalika almadkuuru kaa lasoo sheegay oo min awal kitaab ilaa hunaa ah maxaa u daliil ah ilaa intaa aa soo sheegtay musanifku waxaa laleeyahay inta aa soo sheegtay ilaah aad ku soo sifaytay wax unbaad noo soo sifaytay ee noo soo sheegtay ilaah ku sifaytay maxaa daliil aad u haysaa kolku wuxuu u sheegay afar daliil waxaasoo idil inay sugan yihiin afar daliil buu u sheegay daalika madkuurkaa lasoo sheegay sugnaanshihiisu kaa lasoo sheegay haabitun ku sugnaaday wey muxuu ku sugnaaday biannahu bisababi annahu ilaahay qadiirun ku awoodo uu yahay calaa kulli shay-in shay kulligii korkiisa ku awoodo uu yahay iyuu ku sugnaaday waxa weeye maadaama ilaahay inuu wax kasta awoodo aada ictiraafsan tahay oo sidaa aada rumaysan tahay halkaa waxaad ka fahmaysaa sifaadka aan soo sheegno idil inuu leeyahay inuu isagu waaxid yahay inuu shariig lahayn wax la mid a inuusan jirin inuu khaaliq yahay inuu raasiq yahay inuu mumiid yahay yaad ka garanaysaa maxaa yeele haddii sifaadkaas uusan lahayn ma uusan ahaadeen mid wax kasta awoodo hadduu meesha ilaah kala jiro maalan ama kulla mida oo jiro ama waxba uusan abuuri karayn lama yidhaahdeen ilaahay wax kastoo awooda maadaama aad tiri ilaahay wax kasta wuu awooda aad rumaysan tahay waxay ku tusinaysaa sifaadka lasoo sheegay min awal alkitaabi ilaa hunaa in ay sugan tahay daalika almadkuuru kaa lasoo sheegay haabitun ku sugan wey biannahu bisababi annahu ilaahay qadiirun ku awoodo inuu yahay calaa kulli shayin shay kulligii korkiisa ku awoodo uu yahay ayuu ku sugnaaday iyo wakulla shayin wabiana kulla shayin shay kulligiina faqiirun ku baahan inuu yahay ilayhi ilallahi ilaahay u baahan maadaama adugu aada rumaysan tahay eetiraafsan tahay wax kastaba inay isaga u baahan yihiin isagana wuxuu u baahan yahay aan jirin halkaa waxaad ka fahmaysaa sifaadkaas inuu leeyahay haddii sifaadkaas uusan lahayn wax kasta isaga uma usan baahday wakulla shayin wabiana kulla shayin shay kulligiina faqiirun ku baahan inuu yahay ilayhi ilallahi ilaahay kii u baahan inuu yahay sababteeda ku sugnaatay laba wey wa kulla amrin wabiana kulla kastana yasiirun ku fudud inuu yahay calayhi ilaahay korkiisa inuu yahay maadaama adugu aada rumaysan ay jirto inay ilaahay wax kastaba korkiisa inay u fudud yihiin inuu sifaadkas yeesho waa lagaba maarmaan laa ya ilaa shayin shayin uma baahdo wuxuu u baahan yahayna ma jiro haddii oo jiro wuxuu isagu u baahan yahay sifaadka iminka aan soo sheegnay ma uusan yeesheen maadaama intaani ay run tahay oo sax tahay annahu calaa kulli shayin qadiir wa ana kulla shayin ilayhi faqiir wa ana kulla amrin calayhi yasiir sifaadkaas uusan lahayn intaas ma uusan yeesheen ليس معنا شيء شيء كمثل إلهي كل مد هو إلهي البصير خلق إلهي وأبوري الخلق خلق إلهي وأبوري بعلمه علمه سكو أبوري إلهي ما هو خلق أبوري علمه سكو أبوري ما أها إنه يربى واحد بل شيء أدو كل sida makhluuqaadka bani aadamka oo kale waxaa suurooday in yidhi bal wixii ka soo baxa aada aragtid ee kolkaa wuxuusan kolkaa filaynin aan ogeyn oon kolkaa ku talagalin ay meesha uga soo baxaan ee kolkaa yidhaa ilaan waxaan waxaasa baxay oo is yidhaa kolka sidaas oo kale ma ilaahay markuu abuurayay cilmi oo u leeyahay shay isagoo inuu sida خلق الخلق إلهي خلقه وأبوري بعلمه أغانشيه أغيهي بكو أبوري شيء كستبا إلهي مركو أبوري وأغيهي سدو كو إيماني هبكو كو إيماني وقتو إيماني ميشو كو إيماني إسقو أغو وحبا عن كده صونين يو إلهي أبوري وقدرته قدرتي يو إلهي كو أبوري خلق الخلق بعلمه يو كو أبوري cilmigiisa ku abuuray wa qadara wuu qadaray lahum khalqigii wuxuu u qadaray aqdaaran qadariyaalba u qadaray qadaryaal ayuu u qadaray qadaryaalka waxaa weeye shay kastaba sida uu ku yimid intuu dhirirkiisa la egyahay ballarkiisa la egyahay midabkiisa intuu yahay waqtiga oo imaanayo meeshuu ku imaanayo oo ilaahay ku abuurayo iyo intiyo idil iyo waxa isaga oo samayn doona waxa isaga kasoo fuli doono waxa isaga asiibi doono waxaasoo idil isagoo saa u qadari iyo shay kastaba ilaahay abuuray inaa kulla shayin khalaqnaahu biqadarin kolka aayado saas oo kale oo badan baa kusoo arooray kolka shay kastaba sida oo ku imaanayaad aragtay habkuu ku imaanayo meeshuu ku imaanayo waqtiguu imaanayo wuxuu la kulmi doono iyo wixiiyo idil ilaahay horeyba u qadari waqadara wuu qadari lahum khalqigii wuxuu u qadari aqdaaran qadaryaalba u qadari shay iska yimid un ma jiro wadaraba ilaahay wuxuu haddana u qadari lahum khalqigii aajaalan madallo muddiyaal buu ilaahay u qabtay ay ku dhimanayaan shaygaas sidaa loo qadiray oo sidaa loo qadiray ku imaanaya haddana waxa weeye shayga sidaa loo qadiray ku imaanaya haddana waxa weeyaan haddaad fiirisid shay sidaa iskaga jiraya maaha midda loo qabtay shay kastaba wadaraba ilaahay wuxuu qadiray lahum khalqigii aajaalan muddiyaal buu u qabtay ay ku dhimanayaan ajalo faidaa jaaa ajaluhum laa yastaakiduuna saacatan walaa yastaqdimuun kolka isagoo ilaahay qadariyaal u qadari iyo isagoo aajaal u qadari waa kala laba wadaraba wuxuu u yeelayn waad odhan kartaa lahum khalqigii aajaalan ajalyaal buu u yeelay lam yakfa ilaahay ma qarsoona calayhi ilaahay korkiisa shay-un shayna kama qarsoona qabla an yakhluqahum intuusan abuurin kahor shayna kama qarsoona lam yakfa ma qarsoona calayhi ilaahay korkiisa shay-un shayna kama qarsoona qabla an yakhluqahum intuusan abuurin ka hor intuusan abuurin shayna kama qarsooneen macnaha waxa weeye khalqigaa intuusan abuurin ilaahay sida hadda oo ugu muuqdo unba ugu muuqday macnaha markii uu abuuri kadib iyuu khalqigaan u muuqday ma aha intuusan abuurin iyo khalqigaano idil ilaahay kama qarsoonayna waa u muuqday iminka wiilkaaga boqolaad ilaahay ka abuuri doono sida adigu aada ugu muuqato oo kale ilaahay ugu muuqdo kama qarsoono khalaa'iqda idil waa sidaas wey macnaha markii la abuuray kadib uu sheegaan ilaahay u muuqday la odhan maayo lam yakfa ma qarsoona calayhi ilaahay korkiisa shay un shayna kama qarsoono qabla an yakhluqahum intuusan abuurin waxba kama qarsoonayn wacalima wuxuu ogaaday ilaahay maa shay buu ogaaday hum khalqigii caamiluuna kuwa camal falay ay yihiin buu ogaaday qabla an yakhluqahum intuusan abuurin buu ogaaday haddana weliba waxaa kaasii weliba ilaahay wuxuu kuusii sheegayaa khalqigan intuusan abuurin mid weliba wuxuu samayn doona ilaahay waa sii ogaaday horey buu usii ogaaday ma aha wax kedi ku ah ilaahay qofkan markuu abuuro kadib waxyaalaha oo samaynaya wax ilaahay oosan horay u ogeyn oo kedi ku ah ma aha sida markii u horreysay intuuna abuurin isaga ugu muuqday sidaas oo kale wuxuu samaynayin ilaahay horay uu ogaaday wacalima ilaahay wuxuu ogaaday maa shay buu ogaaday hum khalqigii caamiluuna kuwa camalfalaya ay yihiin qabla an yakhluqahum intuusan abuurin ayuu ogaaday kolka macnaheeda wuxuu yidhi wax weeyaan iminka maalan adiga halkan joogtid berri waxaa samaynaysid waxaa jira waxyaalo adigu aan ku talagalin oo berri aad samaynaysid ilaahay taasi waa ogyahay wiilkaaga soo socda wuxuu samayn doona ilaahay waa ogyahay khalaa'iqda waxay samaynaysa intuunan abuurin buu ilaahay sii ogaaday shaygan markuu ahaado kadib wuxuu samayn doona ilaahay waa ogyahay xataa ashyaada aan weli ahaanin aan hata ahaan dooninba ashyaada aanu ahaan dooninba hataa low hadday ahaato waxay samayn lahayd ilaahay waa ogsoonyahay kuwa hadda aan ahaan dooninba oo wax jiriba aan noqon karaynin low hadday jirsadaan waxay samayn ilaahay waa soo ogsoon yahay walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala wa amara ilaahay wuu faray hum khalqigii biaacatihi daacaday soo faray inay ateecaan wa nahaahum wuu ka nahiyey can macsiyatihi macsiyadaysan waa ka nahiyey inay isaga adeecaan wuu faray macsiyaysan waa ka nahiyey haddiba waxaa meesha ku jirta haddiiba ilaahay horay u ogaado qof weliba waxa uu samaynayo haddii ilaahay horay u ogaado kii xumaan samaynayan ilaahay xumaan inuu samaynayo horay u ogaado kii wanaag samaynayan ilan wanaag samayn ilaahay horay u ogaaday maxaa meesha loo faraya ilaan sida isaga horay u ogaado si khilaafsan kulliba imaan mayso maxaa markii la abuuri kadib loo farayaa inay ateecaan ilaahay maxaa looga nahayayaa in ilaahay macsiyaysa ka fogaadaan ilaan kulliba sidii hore ilaahay u ogaaday unbay ku imaanayaan taasi taasi bishigaas meesha ma imaan karo sababtu waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkan ikhtiyaar buu siiyey iyagaa samaynaya markuu marka la abuuro kadib jidkii baa loo cadaynayaa jidkii wanaagsanaa ilaahay raalli ka ahaan waa kan jidkii xumaana waa kan kan qaad kan ha qaadin baa laoa kolka ikhtiyaarkiisoo ku qaadaya kolka ilaahay haddii sii ogaado wixii sii dhacay addoonkan wuxuu samayn doona haddii horay uu sii ogaado macnaheeda maaha inuu ilaahay wixii ku qasbiyey macnaheeda ma aha ilaahay inuu horay wixii ku qasbiyey ma aha taasi lagu fahmi maayo ilaahay wuu si ogaaday wuxuu samayn doono qofkan wuxuu dooran doono wax ikhtiyaarkiisa ku dhici doono ilaahay waa sii ogyahay subxaanahu wa tacaala kolka ilaahay cilmigiisa waa hormaray maadaama uu hormaray cilmigaas usig horay uu sii ogyahay taasi saaba laga dhiga maayo maadaama horay uu ogaaday maxaa loo farayaa ma ah waxa weeye wixii way soo baxayaana sidii ilaahay horay u ogaa inay soo baxdaan maysla rabaan oo soo muuqato isagaana samaynaya wa kulli shayin shay kulligii yajrii wuu dureeraa biqadarihi ilaahay bitaqdiirihi ilaahay qadaradiisa ku dureeraa shay kulligii ma dhacan bitaqdiirihi ilaahay qadaradiisa ku dureeraa ilaahay ba horay u qadaray siduu yahay waqadara lahum aqdarantii wey wa mashii'atii ilaahay doonastiisa ku socdaa ilaahay doonastii sida oo doono yo shay kasta ku socda ku dureeraa wa mashii'atuhu ilaahay doonistiisa tanfudu way fushaa laa mashii'ata doonis lilcibaadi addoommaha uma sugnaanin ilaa maa shay maahe shaa ilaahay oo doonay lahum addoommaha u doonay maahe ilaahay mashiicadiisa waa fudaa ilaahay doonistiisa way fushaa wax alle wuxuu doonaa soconayo wax alle wuxuu doona ayaa soconaysa addoommaha wax doonis uma sugnaanin ilaa wixii ilaahay doono mooyaan addoommaha doonistooda waxay hoos imaanaysaa doonista ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay hoos imaanaysaa adiga doonistaada waxay socon kartaa ay hirgali kartaa markay doonista ilaahay ay waafaqsan tahay markay doonista ilaahay ay hoos timaado laakiin haddii doonistaadaasi ayna waafaqin ayna hoos imaan doonista ilaahay doonistaada ma hirgalayso doonistaada ma hirgalayso kolka addoommaha doonis madax bannaan ma laha doonistoo tii ilaahay hadday waafaqdana way hirgali haddii kalena ma hirgalayso walidaalikaba adiga marka aad leedahay berri waxaasaan samaynayaa waxaa la rabaa inaad tidhaahdid inshaa allah haddii ilaahay doono maxaa yeelay doonistaadaas adigu ma madax bannaano inay doonista ilaahay waafaqsata in kalmar uma haysid haddii doonistaada adigu waxaad ku talagashay berri inaad samayso aad doontay tii ilaahay haddayna waafaqsanayn ma ma hirgalayso haddii maadaama ayna hirgalaynin oo adiguna aad tidhi hadda waxbaan samaynayaa berri ee hirgeli weydo waxaad noqonaysaa nin been sheegay walidaalika baad leedahay anu berri waxaan damacsanaa inaan waxaa sameeyo haddii ilaahay doono wey kolkaa haddii berri sidii aad rabtay ay noqon weydo waxaad meesha ka fahmaysaa in sida adigu aad doontay ilaahay isuna doonay kolkaa adigu run baa sheegtay waxaad tihi haddii ilaahay doono kolka ilaahay ma doonay sidaa daraaddeed baa loo leeyahay insha allah dhahaad walaa taquulanna lishayin inii faacilun daalika qadan iimaankay kama tahay inaan adigu doonistaada madax banaaneen in adigu waxaa rabto ana samayn karayn oo ilaahay doonistiisa ay kaa sarrayso taas baad qirsan tahay kolka insha allah waa laga marmaan inaad tidhaahdid sa hadalkaaga ru'u noqdo tan kale dhabtiina waad cabiraysaa dhabtiina waa sidaas wey inaad hadda tira hadduu ilaahay doono inaad tira dhabtaas sidaas ah dhabtana waa sheegaysaa kolka iimaankay kama tahay waxaad ictiraafsan tahay dhabtaaday adoonnimadaadii in adigu lagu wato oo lagu xukumo oo ilaahay ku maamulo oo wixii isaga kuu doono ma wax kale aan samayn karin baad ictiraafsan tahay kolka iimaankay kama tahay wa mashii'atuhu ilaahay doonistiisa tanfudu way fushaa laa mashii'ata doonis lilcibaadi addoommaha uma sugnaanin ilaa maa shay maa shaaa dooni lahum iyaga u dooni maayo wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah wamaa shaygi shaaa oo doono ilaahay kaana lahum khalqiga oo u doono famaa shaygi shaaa oo doono ilaahay lahum khalqiga oo u doono kaana wuu ahaanayaa wamaa shaygi lam yasha oosan doonin lam yakun ma ahaanayo wixii isagoo u doono wuu ahaanaya wixii kalena ma ahaanayaan yahdii ilaahay wuu hanuuniyaa man qof yashaau oo doono wuu hanuuniyaa fadlan fadli dartiiba ku hanuuniyaa wax waajibku a ma aha wayacsimu wuuna ilaaliyaa wuu xafidaa xumaanta iyo macaasida iyo waxaasi waa ka xafidaa fadlan fadli dartiiba ugu xafidaa wax waajibku a ma aha wayucaafiyi waa caafiya balaayooyinka iyo musiibooyinka ilaahay waa ka caafiya fadlan fadli dartii ilaahay markuu qof hanuuninayo waajibku ma aha isaga fadliga oo u samaynayay ilaahay qofku marka xumaanta ka xafidayo oo ka ilaalinaya macaasida iyo xumaantaasi waa fadli weye maahe waajibku ma aha markuu balaayooyinka kaa caafinayo waa fadli maahe waajibku ma aha yahdii ilaahay wuu hanuuniyaa man qofka yashaaw oo doono fadlan fadli isaga xaggiisa ee darteed dheeratiin yuu ku hanuuniyaa wayacsimu ilaahay waa ilaaliya waa xafidaa qofka oo macaasidii iyo gifafkii waa ka ilaaliyaa fadlan fadli darteed isaga dheeraad oo siiba ugu ilaaliya waajibku ma aha wayucaafi ilaahay waa caafiya balaayooyinka iyo yuu ka caafiya ilaahay subxaanahu wa tacaala fadlan fadli isaga xaggiisa ayuu uga caafiya